kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xiliyada oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha wuxuuna kaaba u yahay waxbarashada innaga oo kusoo bandhigno tabo lagu kobcin karo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan ku tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraare ee tacliinta innaga oo toddobaad weliba ku marti qaadno mid ama labo ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa barbaarinta ilmuhu dhinacyo badan baa laga barbaariya horta barbaarintu micnaheedu waxaa weye waa korin qofkii in la koriyo la koriyo ilaa uu ka gaaro muxuu ahaa xaaladii dhammaystiranka ilaa uu ka gaarayo marka barbaarinta iyada marka ilmaha waxaa weeye ilaa saddex jiho ayaa ugu muhiimsan in laga koriyo sidee waalidku u dhisi karaa maskaxda cunugiisa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya anigoo caliyo ibraahim nugu farsamaynayaa mar kale iyo aqoonkaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tira laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxaay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
hagaag haddii aan sii gudagalo barnaamijka ubadku waa hibo uu alle ku manaysto wanaajintooda iyo in waddada toosan lagu koriyo ayaa ah waajib laga doonayo waalid walba oo alla siiyey haddaba waxyaabaha ugu mudan ee barbaariyuhu inuu ubadka baro looga baahan yahay waxaa koowka xuquuqda ay labadiisa waalid ku leeyihiin si uu baari ugu noqdo warkoodana u maqlo ugu samafalo ugu adeego kolkii gaboobaanna uu u daryeelo codkoodana aanu codkiisa ka kormarin marka ay dhintaanna uu u duceeyo sidoo kale waalidka waxaa looga baahan yahay in uu ubadkiisa ku barbaariyo waddada wanaagsan si maskaxdiisa iyo jirkiisu ay iskula koraan oo iskula kobcaan waalidka keliya loogama baahno in ay fiiriyaan cunuga jirkiisa oo sidoo kale waxaa loo baahan yahay maskax ahaan iyo cilmi ahaan inay la socdaan qaabka uu u korayo barbaarinta ubadka aad ayay u kala duwan yihiin dadyooga caalamka haddaba maxaa looga baahan yahay waalidka muslimka ah si uu u soo saaro caruur wanaagsan su-aasha iyo kuwo kale waxaa ka jawaab celinaya ustaad cabdilaahi baydhabo oo barnaamijka marti noogu ah
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lkariim wabacd ugu horeyn waxaan jeclahay maaragtay inaan soo dhoweeyo bahda himiro guud ahaan gaar ahaan weriye cali dhegeystayaashanada waxaan jeclaan lahaa iyadana inaan dhaho asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaanka bacdi cali oo su-aashaadi weydiisay runtii oo ah su-aalo runtii aada iyo aada u qiimo badan oo waaweyn su-aasha ugu horeysa aad tiri maxay tahay waajibka saaran waalidka marka loo fiiriyo barbaarinta ubadkiisa maxaa ka mid a Eh, runtii eh, waalidka waxaa saaran eh, waajibaad aada iyo aada u tiro badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mas-uul oga dhigay Eh, ilmuhu saad ogtihiinba waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina siiyey haddana sidaa ay tahay waa mas-uuliyad laynagu fiirinayo oo inaan doorkooda gudanay iyo in kale oon waajibka kasoo baxno oo ilaahay inagu inagu fiirinayo Eh, maxaa yeelay ubadkan ilaahay wuxuu ugu talagalay inay la koriyo la barbaariyo ilaahay ay caabudaan koonka ay camiraan muxuu ahaaye sidaas marka naar ay kaga badbaadaan jannana ay ku galaan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu maaragtay ugu talagalay marka waajibka inaga inaga saaran islaamkeena haddaan fiirino runtii waajibaadkaasi meel fog buuba islaamku kasoo bilaabayo wuxuu leeyahay ilmaha waajibaadkooda waxaa ka mid a marka ugu horeysa labada qof ay isdooranayso oo haddii masalan ninku uu wax dooranayo inuu maaragtay uu diin ku doorto fadhar bidaati diini taribad yadaaka waa kii ahayd maaragtay xadiidkii oo shuruudihii macnaha amba waxyaabaha raggu inta badan ay ku doortaan haweenka markii laga hadlayay daatudiin baa layidhi daatudiinka marka waxaa sidaa loo leeyahay waxaa weeye macnaha ilmahan ayaa waxaa la rabaa ilma maaragtay ahludiin inay soo inay noqdaan marka waajibka barbaarintu ilmuhu halkaasuba innaga islaamkeenu uu kasoo bilaabay Eh, dhanka kale markaa fiiriso eh, hooyada nafteeda waxaa layidhi dadka mas-uuliyiinta ka ah haddii aydan kasoo doontaan idaa jaa'akum man tardowna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh baa layidhi dad diin iyo akhlaaq leh hadday idin kasoo doortaan idin kasoo doontaan marka ha loo guuriyo oo micnaheedu marka waxaa weeye dadka xunxun halkaa waxaa ka muuqata in cunuqabatayn lagu soo rogay oo aan la ogolayn dadka xunxun in maaragtay tarankooduba inuu sii bato marka sidaa darteed oo maaragtay een, in maaragtay la dabar goynayaba dadka xun maxaa yeeley bulshada waxaa la rabaa bulsho ay dad fiican iska dhashay inuu maaragtay ay kusoo biiraan taasi waa mid markaan midda kale kasoo gudubna waxaa weeye runtii eh, barbaarinta ilmuhu dhinacyo badan baa laga barbaariya horta barbaarintu micnaheedu waxaa weye waa korin qofkii in la koriyo la koriyo ilaa uu ka gaaro muxuu ahaa xaaladii dhammaystiranka ilaa uu ka gaarayo marka barbaarinta iyada marka ilmaha waxaa weeye ilaa saddex jiho ayaa ugu muhiimsan in laga koriyo horta ilmaha waxaa laga koriyaa jirka ayaa laga korinayaa waxaa laga korinayaa oo kaleeto xagga maskaxda iyo garaadkaa laga korinayaa waxaa laga korinayaa xagga nafta iyo qiyamka iyo ruuxda ayaa laga barbaarinayaa saddexdaa jiho ayaa cunuga maaragtay ayaa laga korinayaa Eh, diinteenuna marka ay ku dhiirigelisay markaan leenahay xagga garaadka waxaa weye waa in aqoontiisa la dhiso oo muxuu ahay maskaxdiisa sare loo qaado dee jirkana waxaa weeye wixii uu ku noolaan lahaa ee ku caafimaadi lahaa oo jirka uu ku kori lahaa in lagu koriyo haddii maaragtay jirkaas koritaankiisa uu soo gaaro dhaawac iyo waxaasna waxaa loo baahan yahay markaa in la daaweeyo daaweynta ka horna maaragtay in loo sameeyo sees amba wax maaragtay jirkiisu inuusan isdhimin marka xagga jirka in laga koriyo waa waa maaragtay waa waajib siyaaran oo maaragtay nafaqadii iyo maaragtay caafimaadkii iyo muxuu ahaaye iyadoo maaragtay laga dadaalo taas diinteenu waad ogtihiin oo meel badan bay kaga jirta hadda kama gaarno mowduuca oo gaaban awgiis marka waxaan dhahaynaa jirka oo laga koriyo ayaa waajib ah xagga garaadka oo laga koriyo garaadkana waxaa weeye waxaa la korinayaa aqoonta iyo maskaxda macnaha macluumaad badan baa lagu shubayaa iskuul baa la geynayaa farti baa la barayaa dugsi qur-aan baa la geynayaa yacni muxuu ahaay waxbaa la xifdisiinayaa waxyaaba mafaahiim kala gedisan ayaa xagga maskaxda ayaa laga korinayaa dee xagga ruuxda iyo iimaanka iyo caqiidada iyo wanaagga iyo qiyamka iyo ruuxda iyo diintana waxaa la- waa laga barbaarinayaa oo aayadihii iyo qur-aanka iyo axaadiistii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii iyo muxuu ahaaye hidihii wanaagsanaa ee ummaddu lahayd ayaa xaggaasna laga barayaa iyo walaalnimadii iyo wixii maaragtay bulshada mar walba marka waxaan dhahaynaa qofkii waxaa laga dhigayaa qof bulshay ah oo muxuu ahaaye bulshadiisa la qabsan kara oo aan bulshadii dhibaato ku ahaanaynin oo bulshadii u ogol inuu waxna siiyo waxna ka qaato marka waxaa weeye taasina marka waa xagga bulsho ahaanna waan ka korinaynaa marka cunuga intaas oo dhan in laga koriyo waa waajib ilaahi subxaanahu watacaala uu saaray waalidka aabbaha iyo hooyadaba ayagoo iskaashanaya marka Eh, waxyaabaha caruurta ay uga dayan karaan waalidkooda maxaa ka mid a horta haddaan si kooban oo duuduuban aan u dhaho eh, waalidku waxaa weeye waa tusaale fiican buu ilmihiisa u yahay ilmaha indhahoodu waxay ku xiran yihiin waalidkooday ku xiran yihiin waxa ay sameynayaan waalidku ayay fiirsanayaan ha ahaado waxaase wax wanaagsan iyo wax xun marka sidaa darteed waalidka waxaa laga rabaa ilmihiisa inuu marka uu u noqdo tusaale wanaagsan oo uu ka ilaaliyo waxyaabaha xumaanta uu ka ilaaliyo oo mar walbana muxuu ahaaye ay maaragtay ay een, ilmuhu ay waalidka ka arkaan wax aada iyo aada u wanaagsan marka waxaan dhihi karaa si kooban haddaan u dhahno waalidka waxaa lagaga dayanaya wax fiicanna ilmuhu way kaga daydaan waxa wanaagsan oo qiimaha badan way kaga dayanayaan waxa xunna way kaga dayanayaan labada way kaga dayanayaan maxaa yeelay kullu waa kii xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kasta oo la dhalo waxaa lagu dhalaa fitrada oo maaragtay fa abawaahu yuhawidaanihi oo yunasiraanihi oo yumajisaani kama qaala calayhi salaatu wasalaam labadii waalid ee dhashay unbaa ama ka dhigi karta yahuud amba nasaara amba majuus laakiin qofku markuu dhalanayo cala alfitra ayuu ku nool yahay marka usradu amba waalidku waxa weye dayasho wanaagsan ayuu ilmihiisa ayuu maaragtay loo yaa la rabaa inuu u yeesho xiriirka ka dhexayn jiray waalidka iyo caruurta maxaa yidhi hadda wuu yaraaday kadib markii ay soo baxeen qalabkan casriga iyo teknolojiyadan casriga sida maaragtay t v oo kale internetka oo kale waxyaabahan guud ahaanba dee mediaha laisku dhaho social macnaha mediahan hadda maaragtay maanta adduunkii wareerinayo noocu dooniba ha noqdee runtii waxyaabahaasoo dhan maxaa weeye waalidkii iyo ilmihii way kala mashquuliyeen ma aha micnaheedu inaan leenahay bas ilmihiiba keliya ay mashquuliyeen ma aha waalidkana way mashquuliyeen cunugii la dhalayna way mashquuliyeen kulli dadkii oo dhan way mashquulsan yihiin kulligood waxay ku wada mashquulsan yihiin teknolojiyadaasi ku mashquulsan yihiin hooyadii waxaa laga yaabaa maaragtay inay isaga ku foorarto saacado badan aabihii sidoo kaleeto waxaa laga yaba inu saacado ku fooraro ilmihiina waxaaba laga yaabaaba maaragtay inaan maaragtay aan lagaba celin karin oo ilmaha yaryare guryaha jooga waxaa laga yaabaa shan saacadood afar saacadood maalintii inuu yowmiyo inuu ula kulmo muxuu ahaayey mobeelada amba telefisonka uu hor fadhiyo runtii dadka oo cilmu nafsiga aad bay uga digayaan waxyaabahaas oo waxay leeyihiin qofkii labadii waalidkii iyo ilmihii waxa ay kala qaadi lahaayeen ay isku dayan lahaayeen ay usoo gudbin lahaayeen dhaqankii wanaagsanaa iyo akhlaaqdii iyo wixii oo dhanba maaragtay qofkan kuma barbaarayo marka qofkii wuxuu noqonayaa qof la haysta adduunyada kale ee loo yaqaano iftiraadiga macnaha adduunyada aan saxda ahayn ee khiyaaliga ah ayuu ku barbaarayaa taasu wuxuu u malaynayaa inay tahay midii dhabta ahayd wuxuu noqonayaa qof maaragtay xanaaqlow ah wuxuu noqonayaa qof caalam kale ku nool marka dambena waxaaba laga yaabaaba inuu ku kaco waxyaaba caasiwaalideynnimaa iyo muxuu ahay waxyaaba bulshada dhibaato u geysan kara amba mee asaga naftiisa uu noqdo nin naftiisi gabay oo maaragtay aan naftiisba maaragtay aan kalkaalaynin oo aan waxbarashadii iyo shaqadii iyo horumarkii iyo mustaqbalkii uu samaysan lahaa inuusan samaysanin baa dhici kartay leeyihiin marka sidaa darteed baa aad iyo aad waxaa looga digayaa teknolojiyadan runtii waxaan ognahay annaga dhaqankeenna amba guud ahaanba dadka bini aadamka intuusan waxyaabahan oo teknolojiyada ayna soo bixin waxyaabo badan buu maaragtay ayay dadku waalidku gudbin jireen xataa waxaa wax gudbin jiray ayeeyooyinka ayeeyooyinka maaragtay ilmaha yareer waxay uga sheekeyn jireen sheekooyin hore oo maaragtay dadkaas ay dhaqanka ulahaayeen iyo wax noloshii ay soo mareen ayeeyo maxaa dhacay markaas ayeeyooyinkii waagii hore ka sheekeyn jireen hadda marka ayeeyooyinkii dhibaato badan baaba haysato meeqa ayeeyaa guryaha hadda joogta oo ilmahoodii ayeeyada u ahayn ay joogaan oo maar hal qof oo maaragtay wax weydiinayo oo dhahaya ayeeya maxaa jiri jiray ma jirto maxaa yeelay dadkiiba waxay ku mashquulsan yihiin muxuu ahaayey telefisonka iyo muxuu ahaa nin walba mobeelkii uu ku mashquulsan yahay marka ayeeyooyinkii maanta ayagiina wax wax ka qaadi oo maxaa jiri jiray dhahayaba ma jirto marka waxaan dhahaynaa maaragtay runtii aad iyo aad baa ayay u kala fogaanayaan dadka iyo dadkii isdhalay maaragtay dhaqankoodii iyo hidahoodii iyo maaragtayna halkaas waxaaba halis ku ah in maaragtay uu mustaqbalku uu ku baaba'o marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinka asxaabi himil ahaan sidoo kale dhegeystayaashana waa mahadsan yihiin ayagana waxaan leeyahay nooli kulinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiya himilo boqol laba dhibic shan magaalkiis
saaxiibkay cabdulle maxaad igu darsata waa kacsan yahay maanta ardayayadana warka isii maxaan kaala jiraa minaan wadho malab faafiye wuxuu soo maray shirkadii shirkadaha ee alfajri honi tahay yaa kuu sheega uurku baallamaa tahay cid walbaa taqaana waa shirkad caan ku ah malabka saafiga weliba waa asal dabiiciya guduud iyo asoo caddaan wehella weliba waa farxadda aabbaha iyo hooyada ee qoyska yacyac arwaaqa tare mahaasa dhaafi weliba daaqaday ka baxayaan xabki xabadka fadhiya iyo quficii feerdambeedka ka yeerayo waxaase ka soo tagtay malabkii mucjisada arday kan xow yaha malabka mucjisada dadku miisaankoodu kordhay wuu ka dhimayaa inaad iska daba guurayso buntacow aboostaad ku naqa haysaa caloosha buuran ama weyn waa kaa yaraanaysaa weliba sigisbaagaad naqahe waa malab caloosha socodsiiya xamaha u yaalla qarasukobaheeray gashaheehe waa u roon yahay malabka mucjisada xanuunada sokorta dhiigkarka gaaska kolestaroolka iyo wixii soo raaca nabee waa mucjiso minaad aragtay adaan badayhaynin alfajri honey waxa aad ka helaysaa malabyada macajuun bintu aadam iyo macajuun umu sabiyaan arkaan ogay inuu dhegta furmaha ha soo mutuxnaani waa laba malab oo qiyaas dawaysan waxayna u roon yihiin oo ay saxayaan caado wareerka dumarka xanuunada dhiciska infekshinka iyo musubiyaanka yaa adoon iscir badan waa malabkan iska dhuuqaday sidoo kale shirkadda alfajri waxa ay ku hayaan subag lo iyo subag ari oo saafi ah haddii aad dalbatana waxaa lagugu keenayaa free delivery meel kastoo aad joogto ugu hagaag degmada dharkeele inta u dhaxaysa maqaayadda cagaar weyne iyo saldhigga galbeed ama waac eber lix hal eber toddobaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo sideed ama eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar lixdan iyo shan
Wa malik wa wa malik wa wa malik wa Wa malik wa wa malik wa wa malik wa maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalink waa waa waa maalink waa waa maalink waa waa maalink waa waa maalink waa waa maalink waa admigoo moog marinka toosan kii u maleeye admigoo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkee macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkee macluuliyo kasxumada muquunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye agar la'aan maatee waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan maatiyo waayeel manfaciisu deeqo ma akii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan maaha kii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee guud ahaana waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan kan xiga waxaan idin leenahay sidaa iyo ammaan allah
intaadan baan lay cidladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaasmay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga intaad amban lay cidladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaasmay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga